agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada ee tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland maxamed cali nuur juba iyo xaraga ku jari dhismo cusub oo weelati dugsiga sare ee deegaanka dhuuda ee gobolka karkaara welibana dhismo iskoolku maalgeliyey midooda yurub iyadoona fuliydi wasaaradda walbarashada puntland oo kaaladaasa hay-ado keer iyo hay-ada badbaadada owlaada ee save the children munaasabada xariig jarka weliba ku qeybgalay maamulka deegaanka dhuuda waalidiin arday maamulka dugsiga sare iyo mas-uuliyiin ku dareerta iyadoo dhismo iskuulka fulyenga oo ka horreyntii weliba goobta ku hadalaya gudoomiyaga deegaanka dhuuda saciid xaashi iyo cabshir maxmuud aadan oo ku dareeray hay-adda keera ciddii ka qayb qaadatay iyo cidda ka qayb qaadan doontaba insha allah waa u mahad celineynaa waa saddex qol oo waaweyn oo sagaalsagaal mitiro bannaanah iyo qol xafiisa oo isaguna xoogaa ka yar mitiraadkiis ma soo koogi karo weye wixii agaboo ka dhimana dhaqsaf bay u soo socdaan waa soo dhow yihiin insha allaahu waxaan rajaynaynaa inuu shaqo geli doono insha allah markii iskuulka la furo baan rajaynaynaa dugsigan dhismihiisu wuxuu qayb ka yahay sidaa ka sheekaynay mashruuca waxbarashadu waa iftiin oo ay maalgeliyeen midooda yurub hawshiisana ay fulisay wasaaradda waxbarashada dhismahan keer iyo sayf fulintiisa lukuma lahayn qaybunbay ka ahaayeen laakiin hawshiisa iyo fulintiisa waxaa iska leh wasaaradda waxbarashada ayaa hirgelisay iyada ayaa maaragtay qandaraaskiisa iyo fulintiisa iyo kormeerkiisa iyo dhameystirkiisaba lahayd waan bogaadinayaa runtii dhismahan quruxda badan oo aadka u wanaagsan oo maaragtay la fuliyey farxad bayna ii tahay inaan joogo maanta halkan ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland maxamed cali nuur juba iyo bulshada deegaanka dhuuda weliba uusan ka baaqay inuu ilaalsadaan iskoolka waxaynoo dhiman insha allahu tacaalaa si dhaqsa ahna loo keenayaa agabkii kuraastii ardayda ay fadhiisan lahaayeen iyo dhammaan wixii agab waxbarasho waxaa kaloo xusid badan maanta waxaa ilaahay mahadiyaa dhuudo inay heshay hoose dhexe iyo dugsigii sare oo dhammaystiran waxaa muhiim ah aan rabaa inaan ku adkeeyo odayaasha iyo waalidiinta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee deegaanka hadda ku sugan dhuudo inay xoojiyaan xadaanada oo waxbarashada beremeriga ka horayso ardayda la keeno ee waxaana la yidhaahdaa soomaali ahaan xanaanada maadaama aan haysanno meelihii wax lagu baranayay in la keeno lasii tarbiyeeyo ubadkeenna dugsigun sare ee lagu hirgeliyey deegaanka dhuuda weliba walkubarada doonee ardayda deegaanka welibana guddiga waalidiintii oo dhawaayana inay owlaadiyo helaan walbarashada dugsiga saraa